بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى ugu horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh allaha galabtan jumcay nagu kulmiyey madashan iyo goobtan barakaysan ee masjidu daari liimaan iyo macadkeenna ku dheggan allaha inagu kulmiyey ayaa mahad leh waxaana runtii mahadsan culimadeenna iyo mashaaikhdeenna sunnada ee sharafta badan ee maanta inagu soo sharfay kulankan inay waxa weeyaan iyagu marti inoogu noqdaan waa shaykhunaa sheekh moxamed cabdudaahir iyo shaykhunaa sheekh cabdulqaadir cukaasha aada iyo aad baan labada sheekhna ugu mahadnaqayaa iyaga oo marti iyo safar inoogu yimid inana soo booqday oo ingiriiska iyo waddanka kenya inooga kala yimid run ahaantii muxaadaraad kalena u galay ragga inaynu haddaynu nahay bahda masaajidkan daaruliimaan inaynu nasiib u helno qeybtii dumarka in halkan lagu qabto ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa mashaayikhdana waa u mahadnaqaynaa sharaf iyo wanaag bay noo tahay inaynu maanta kulankan martigelinno oo aynu kulankan qiimaha badan masaajidkeennan daaruliimaan iyo macadkan aynu ku qabanno waa arrin aada iyo aad farax farxad iyo waxa weeyaan runtii sacaado mudan oo aan ku faraxsannahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala aynu ugu mahadnaqayno run ahaantii kulamada iyo liqaa'aadka cilmigee noocanihina waa liqaa'aad aada iyo aada u sharaf badan khaasatan goobta lagu guntayaa markay tahay halkan oo kale oo ah beytun min buyuut illaah oo ilaahay malaa'igtiisu ay koobayso oo ay gaadh ka qabanayso naxariistu ay ku soo degayso ilaahay agtiisa uu ku xusayo dadka halkaa isugu yimid ee xuska alle ku kulmay waa wax qiimo iyo sharaf gaara leh iyadoo mar walba mawaacid iyo waanooyinku ay muhim yihiin haddana goobahan oo kale marka lagu qabanayo culimada iyo ahlulcilmiga waaweyne ay qabanayaan runtii sharaf iyo wanaag dheeraada ayaa ay leeyihiin ma rabo inaan wakhtiga culimada ka qaado iyaga ayaynu u nimid si aynu maanta u dhegaysanno waxaan ku horraysiinayaa mikrofoonka sheekheenna sheekh cabdulqaadir cukaasha oo kelmadda hore ina odhan doona ciwaanka guud ee maanta aynu isugu nimidna waa usuulu tarbiya tarbiyada awlaadda iyo ubadka la barbaarinayo iyo usuusheeda oo waxyaabo aynu u baahannahay gaar ahaan hooyooyinka waayo runtii waxaa la yidhaahdaa haanigun bay ka tolantaa marka dee hooyadu haddii tarbiyada iyo wixii saaraa ay fahamtoy ku toosto oo ay hagaajiso waxa weeyaan midhihii iyo amaraadkii ka soo baxayana waa hagaagayaa waxaan kusoo dhaweynayaa sheekheenna sheekh cabdulqaadir cukaasha si au kelmadda hore inoo yidhaahdo falyatafadal ishaykhu mashkuura ma'juura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad iska leh nagu kulmiyey beyt min buyuuti illaahi caza wajal annaga oo khayrka isfarayno wanaagga iyo waxasan isku sheegayno waxa xunna iska reebayno waxaa weeye bishaaro weyn weeye oo nebi nebiyullaahi moxamed uu dadka noocaas oo kalea u bishaareeyey in ay yihiin dadka masaajidda ilaahay iyo buyuudda ilaahay guryaha alla markay ku kulmaan ayaga oo allah xusayo wax is maaragtay wax isku sheegayo khayr isfarayo halka ku kulmo in ajri fara badan iyo wanaagyo fara badan ay leeyihiin wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam majtamaca qowm fii beyti min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuuna fiih ila naزlat calayhim الsakiina wagashiyathm الraxma waxafathum اlmalaa'ika wadakarahum اllahu fi man cindahu dadka noocaas oo kale ihi oo qoom ummaddaas muslimiinta ka mid ihi kuma kulmaan guri guryaha alla ka mida haddii ay ku kulmaan iyagoo oo kitaabka ilaahay daraasaynayo khayrka isfarayo oo wanaagga isku sheegayo xumida iska reebayo wuxuu rasuulku noo sheegay in xasilooni ay ku soo degayso naxariisi ay daboolayso malaa'igta allahna ay hareereynayso allahna subxaanahu wa tacaala ou ku ammaanayo fi lmala'i alaclaa yacni malaa'igta allah agtooda uu ku ammaanayo dadkaas uu odhanayo addoommadaydaas khayrka isfarayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa u sheegayaa oo dikrinayaa weeyaan marka inta masjidkaa la fadhiyo wacdiga iyo khayrka aada dhegaysanayno aada dhegaysanayno waxaa weeye wanaagga iyo khayrka ayaa noo socdo sida sheekheena sheekh maaragtay sheekh axmed uu sheegay mowduuca waa tarbiya usuul tarbiya oo atarbiya alislaamiya loo jeedo tarbiyat alabnaa tarbiyat alawlaad awlaadda oo la tarbiyeeyo ayuu mowduuceenna ama kelimadeennu ay ku saabsan tahay waxaan ognahay allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa dadka muslimiinta ah wanaagga uu u galay inuu rabbi subxaanahu wa tacaala ku galladaysto wanaaggaasoo ay ka mid tahay in uu allah subxaanahu wa tacaala yacnii ragga dad jinsigooda ah inuu aswaaj iyo maaragtay xaasas uga dhigay dumarkana inuu rag jinsigooda ihi aswaaj uga dhigay uma ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhex beero awlaad yacni ubad uu ka beero ubadkaasna yacni ubad kale ay sii dhalaan saana maaragtay ardadii lagu camiro allah subxaanahu wa tacaala fii suurati اnaxli wuxuu ku leeyahay isaga oo nicmadiisana xusuusinayo wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wjacala lakum min aswaajikum baniina waxafada warazaqakum min aطayibaati afa bilbaطili yu'minuuna wabinicmat illahi hum yakfuruun allah waa allaha idiin yeelay naftiina idinkaga yeelay yacni jinsigiina loo jeedaa aswaajan idinkaga dhigay laba isleh lamaano isleh ilaahay uu idinkaga yeelay isku dad isku jinsiya ayuu rabbi ka yeelay kama uunan dhigin aswaajtii ma uunan ka dhigin jinsi basharka ka duwan ma uunan ka dhigin maxaa yeelay haddii laga dhigi lahaa labada qofood xayaatadoodu munaasab iskuma noqoteen marka waa nicma iyada lafteedii laba qof oo isku jinsi ahoo bashar isla ah ayuu rabbi yeelay marka kabacdi buu rabbi yidhi wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada allah markaasuu aswaajtiinii iyo xaasaskiinii ou ka beeray awlaad iyo kuwa ay sii dhaleen oo awlaadaas oo waladulwalad la yidhaahdo oo xafada la yidhaahdo ee awoowe iyo wax lamida ay u noqonayaan ayuu ilaahay idinka beeray allahaas waa allaha nicmada idiin galay weeyaan waxaan ognahay walaalayaal sida sheekhuba hadda uu sheegay qoyska muslimka ah wuxuu ka bilowdaa yacni usrada muslimka waxay ka bilaabataa aabbaha iyo hooyada bay ka bilaabataa guriga halkaasuu ka dhismaa guriga haddii waalidku uu tooso oo aabbaha iyo hooye ay toosaan awlaaduna in shaa allahu tacaala way raacdaayo alla wuu hagaajiyaa weliba waxaa sii muhiimsan hooyada hooyadaa sii muhiimsan inkastoo mas-uuliyadda labadaba ay ku wada dhacayso qofka diyaariyo shacabka iyo ajyaasha qiimaha leh dadka qiimaha leh jiilka qiimaha la diyaariyo oo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda hagaajiyaahi waa hooyooyinka weeyaan waa hooyooyinka nin shaacirahoo la yidhaahdo xaafid ibraahim markuu hooyada ka gebyahaya waxaa ka mid ah gebayadiisii inuu ku tilmaamay hooyada madrase inay tahay wuxuu dhihi jiray wal yani wuxuu dhihi jiray walummu madrasatun idaa acdadtaha acdadta shacban ayiba alacraaqi yacni hooyadu waa madrasa madraso wey haddii laakiin la diyaariyo oy hooyadu diyaarsan tahay oo diinkii ay qaadato hooyo wanaagsan ay tahay waa madraso weeyaan marka waxayna soo saareysaa shacab aada iyo aad yacni cirqi iyo xidid wanaagsan leh dad wanaagsan oo dhoobo wanaagsan ka samaysan bay soo saartaa hooyadu weeyaan waxaan ognahay walaalayaal awlaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyo inay nicmo tahay waa nicmo wey waxaa ku tusaya nicmada inay nicmo tahay waxaa la yidhaahdaa yacni laa yucrafu shayu ilaa bididdihi bay dhahaan shayga waxaa lagu gartaa cagsigiisa didkiisa lagu gartaa yucrafu shayu bid bididdihi habeen inuu jiro maalintii baan ku garanaynaa yacni cagsigeeda habeenay maalin inay jiraan midba marka uu imaanaya baan ku garanaa waxaa garanaya marka inay nicmo tahay qofka uusan rabbi ku irsaaqin awlaad uusan siinin ayaa garanayo awlaadda qiimaha ay leedahay nicmada ay leedahay waxaanu ognahay awlaaddaasi inay nicmo tahay waxaa tusayo haddii labadan qofood ee usrada qoyska dhisay ay weligood isla noolaadaan inta cumrigooda uu nool yahay inta ay nool yihiin hadday labadooda isla nool yihiin allana uusan awlaad ku irsaaqin waxa waaye sida badan inta badan ma dhahayo kulli laakiin inta badan guryahaasi ma sugnaadaan oo ma sii baaqi noqdaan haddaanan awlaad ilaahay labadooda kala siin haddaana alla uusan awlaad kala siinin gurigaasi ma baaqi noqdo waxaa dhacaya inuu ninkii yidhaahdo hadday labadooda wada caafimaad qabaan in lays yidhaahdo war adiga war bal isbaar oo caafimaadkaada bal soo hubi gabadhii in la yidhaahdo adiga isbaar oo soo yacni inta awlaad baa la raadinaya dhaktar taga isi soo baar la yidhaahdo hadday caafimaad qabaan oo labadoodu wada fiyoow yihiin inuu yidhaahdo ninkii inuu yidhaahdo hadda meesha labadeenna unbaa iska soo horjeedne bal aan ista aan istijaabiyo oo anigana aan qof kala raadiyo markaas haddii uu sidaa ku tago oo qof kale uu raadiyo rabbi wax siiyo gabadhina fadhin maysa waxay leedahay anna aan istijaabiye idaa calaf ma maaragtay ina inuu ilaahay owlaad kale isiiya baa la arkaa oo sidaa gurigii uu ku maaragtay yacni ay xayaatadii labadooda aysan baaqi ku noqonin marka haddiise ilaahay subxaanahu watacaala marka ugu horeysa owlaad siiyo labada qofood waxa weeye way baaqi noqonayaan xayaatadooduna waxa weeyaan xayaata mustaqira oo sugan ayay noqonaysaa weeyaan awlaaddaas marka nicmada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala nicmada uuna siiyey nicmadaas walaalayaal shukri bay u baahan tahay in laga shukriya u baahan tahay haddaanu nicmada ka shukrino ilaahay waa noo kordhinaya waa noo ziyaadinaya haddaanan ku shukrinin oo nicmadaas shukrigeeda aanan la imanin waxa weeyaan yani waa nala ka qaadi nicmadii waa nooc cadaabka ka mida markii nicmada lagu dhaafiyana siduu rabbi subxaanaه watacaala leeyahay fii suurati ibraahim waid taadana rabakum lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aada shukrisaan waan idiin kordhin nicmada aad ka shukrisaan haddii nicmadayda aad ku abaal dartaanna hadda cadaabkaygu waa mid daran wey bimacnaa nicmadii baa laidinka qaadi oo laidin dhaafinaya oo nooc cadaabkii ka mid ah weeyaan nicmadaas oo la isweydiinayo nicmadaas oo ilaahay subxaanahu watacaala haddaynu ka shukrinno loo siyaadinayo waa midda ilaahay oo qur-aanka ku leeyahay ayay ka mid tahay uma latus'alunna yowmaidin can اnaciim nicmadaas nicmat اlwlaad ubadkaas nicmada ilaahay ou na siiyey ihi qiyaamaha waa nala weydiinaya haddii aan tarbiyadooda ka gaabinno waana la weydiini haddaynu gudan weyno xisaab baad na sugayso marka waxa weeyaan mas-uuliyaddaana saaran waxa weeyaan inuu qof walbaba ku dadaalo sida u gudan lahaa inuu ku dadaalo baa la rabaa waa mas-uuliyad ilaahay ou na saaray rasuulkana uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiid ibni cumar nabigeenna wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiin waxbaa la idiin diray oo inaad dhowrtaan ood ilaalisaan yaa la idiin diray mas-uul baad ka tihiin waana la idin weydiinayaa wixii la idinkaga mas-uulka dhigay ee laidin raaciyey baa laidin weydiinay markaasuu nabiga sii tafsiiliyey calayhi salaatu wasalaam yacni wuu sii caddeeyey wuxuu yidhi warajulu alrajulu raacin fii ahlihi wa mas-uulun can raciyati ninka waxaa weeye ahalkiisii xaaskiisa ilmihiisa isaga ayaa ka mas-uul ah mas-uuliyaddaana ilaahay waa weydiinayaa wixii la raaciyey ma gutay waajibkiisii mise ma unan gudanin waa la weydiinayaa maalinta qiyaamaha tarbiyadoodii xuquuqdii lagu lahaa ma gutay mise ma unan gudanin wakadalika nabiga nebigu wuxuu ku daray haweenkiina waalmar'atu raaciyatu fii beyti zawjiha wa mas-uulatu can raciyatiha haweentuna ayadana waxaa la weydiinayaa oo waxaa la raaciyey ay mas-uul ka tahay guriga ninkeeda sawjkeeda gurigiisa ayay mas-uuliyaddiisii haysaa waana la su-aalayaa maalinta qiyaamaha ah ninkeedii ma ateecday hadduusan macsi ilaahay farin awlaaddii ma tarbiyaysay gurigiisii iyo nafteedii ma u xifdisay maalkiisii ma u ilaalisay waa mas-uuliyad qiyaamaha nala nala weydiin doono maalinta qiyaamaha ah weeyaan marka awlaaddaas walaalayaal mas-uuliyaddaasaa naga saaran waa nicmo ilaahay ou na siiyey allah wuxuu ku tilmaamay awlaadu inay tahay ziinat alxayaati اddunya ziine inay tahay buu ku tilmaamay allah wuxuu leeyahay almaalu wاlbanuuna ziinat اlxayaati اddunya maalka iyo inamaduba ubadkuba waxa weeyaan waa ziinat اlxayaati اddunya adduunkan quruxdiisa iyo ziinadiisuba waa taa weeyaan waana tan hadda aan soo sheegayo haddaysan awlaaddaasi guriga joogin uusan rabbi awlaad siinin guri kasta ee quruxsan oo dhex degan tahay iyo qalab wanaagsan oo dhexdiisa lagu dhigaay qiimo kuma yeelanayo haddaysan awlaadu jirin haddaysan awlaad jirin qiimo ma yeelanayo awlaadda guriga ku ciyaaraysa jajabinaysa oo maaragtay yacni maalin wax qasaysa baa ziina ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala weeyaan marka waa nicmo ayadana nala weydiin doono inaynu xaqeedii wixii nala ku lahaa aynu gudannay waajibkaas iyo inaanan gudanin wuxuu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda aabbaha iyo hooyadu ay leeyihiin tujaaha awlaadihim caruurtooda markii loo eego mas-uuliyadda saarani ayuu noo sheegay nabigeenna salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiidkaas bukhaari iyo muslim way warinayn xadiid abi hurayra wuxuu nabigeenna noo sheegay qof kasta ee la dhalo in lagu dhalo fidrada islaamka in lagu dhalo fidrat allahi alatii fatara annaasa calayha oo tawxiidkii iyo wanaaggii iyo akhlaaqdii fiicneeda suubaneed inuu ku dhalanayo islaamnimadii inuu ku dhalanayo laakiin aabbaha iyo hooyadu ay yihiin dadka bedelo fidradaasi ama yuhuud ka dhigo ama nasraani ka dhigo ama majuusi ka dhigo oo inay ayagu yihiin marka haddii qofku aabbaha iyo hooyadu ay yihiin dad muslimiina dad saalixiin ah dad ahlu khayra oo dhaqankii islaamka diinteenni ku dhaqmayahay ay yihiin awlaaduna sidaan ognahay waalidkood bay ku daydaan waalidkood bay raacaan yacni sida waalidku yihiin ayay noqonayaan in sha allahu tacaala wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi qof kasta kulligii waxaa lagu dhalaa cid kastoo dhalatahay fitradaasaa lagu dhalaa fitrat fitrat allahi alatii fatara annaasa caleyha ayaa lagu dhalaa laakiin aabbihii iyo hooyadii ayaa fa abawaahu yuhawidaanihi ayagaa yahuud ka dhigo ayagaa nasraani ka dhigo ayagaa kuwa dabka caabudaahi ka dhigo ayagaa mushrikiin wathaniyiina ka dhigo ayagaa mubtadica ka dhigo intooda badan hadba waxa ay yihiin ayay waalidka awlaaddiisuna ay raacaysaa weeyaan marka waxaana la ka doonayaa maadaama awlaaddeennu ay tabac noo tahay in aynu guryaheenna ku dhaqno sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dhaqno maxaa yeelay nicmada haddaanu ku dhaqi weyno haddaynu ku dhaqi ku dhaqi weyno diinta guryahanagiiyo aanu ku dhaqi weynaa awlaaddeenna aynu ku tarbiyeen weyno berita qiyaamaha intaanan awlaadda la la weydiin waalidkiisa sida uu xaqu ku lahaa inuu gutay intaanan la weydiin waalidkaa marka hore su-aasha lagu bilaabaa sida ay alimaam ibnu qayim aljawsiya uu soo guuriyo uu leeyahay qaala bacdu ahli lcilmi dadka ahlucilmiga qaar ka miduu hadallada ka soo guuriya wuxuu leeyahay ina allaha subxaanahu wa tacaala yas'alu lwaalida can waladihi yowma alqiyaama qabla an yas'ala alwalada can waalidihi maalinta qiyaamaha markii la tago allah subxaanahu wa tacaala waalidkiibuu weydiinayaa wiilkiisa ilmaha ow dhalay wiil iyo gabar waxay yihiinba owlaaddiisii ubadkiisii ayuu weydiinayaa maalinka qiyaamaha intaanan ilmaha la weydiinin waalidkiisa xaqa ou lahaa intaanan la weydiin baa la weydiinayaa xaqii awlaaddan ay lahayd waalidku inuu gutay inuusan gudanin ayaa la weydiinaya markaasuu nebigu yani ibnu qayim wuxuu culamada ka soo guuriyey wuxuu yidhi fainahu kamaa ana lilabi cala bnihi xaqa falilibni calaa abiihi xaqun sida waalidka ilmihiisa ubadkiisa uu xaq ugu leeyahay xaqu ugu leeyahay baa ilmuhuna xaq u leeyihiin oo waalidkooda xaq ugu leeyihiin sidaa darteed baa marka maalinta qiyaamaha ah la weydiinayaa waalidka su-aasha lagu bilaabaya tarbiyadii ma tarbiyeyseen awlaadan diinkayga ma ku tarbiyeyseen tawxiidkii iyo sunnadii ma barteen waana sugaysaa su-aal weeyaan qiyaamo marka qof walbaba hadda intaynu adduunka joogno intaan qalin cas qaadanno aan isxisaabinno maxaanu awlaadeenna u qabannay waajibkii nasa naga saarnaa ma gudanay diinkii ma barnay xaqi ay lahaayeen ma siinay inaan isweydiinno ayaa maaragtay muhiim ah taas ayaa muhiim ah weeyaan akhlaaqiyaadkooda inaan ka shaqayno maxaa yeelay ummadda yacni ummad waxay ku baaqi noqotaa akhlaaqda iyo dhaqanka fiicanay ku baaqi noqotaa ummad hormarto haddaa aragto oo baaqi noqoto oo khayrka iyo wanaagga reebto waa dadka akhlaaqda iyo maaragtay dhaqanka fiican ilmahoodana ku tarbiyeeyo iyagana ku dhaqmo oo dadkaa weeyaan sida uu maaragtay yacni ninkii shaacirka ahaa ou asna oran jiray wainama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fainhumuu dahabat akhlaaquhum dahabuu yacni ummado waxay ku baaqi noqdaan dhaqanka fiican iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan ay ku baaqi noqdaan haweentiioo xijaaban haweentiioo salaadeeda tukanayso ama haweentii ilmaheedii xijaabta gabdhaheedii haweentii iyo maarata tarbiya wanaagsan gurigeeda nuur oo ka muuqdo iyo wanaag ku dhaqmayso haweentii ninkeeda ateecayso ninkii owlaadiisii iyo xaaskiisii baari u ah oo maaragtay u hogaansano wanaag iyo khayr khayrka ku hogaamiyo taasoo kale akhlaaqiyaadkaasi ummaduhu waxay ku baaqi noqdaan wey haddii akhlaaq la waaye khuluq khuluqda xasanka ay tagtana ummaduhu way baaba'aan mana baaqi noqdaan weeyaan mana baaqi noqdaan idan walaalayaal waxaana laka doonayaa waxaana laka rabaa haddii aanu nahay waalidkii weliba mas-uuliyadda guriga ay hooyadu leedahay inaan waajibaadkii ilaahay iyo rasuulkiisa ayna saareen awlaadeenna iyo ubadkeennana ay naga saareen inaynu mar walbaba u taagnaano ayaana laka doonaya awlaadda waxaana laka rabaa marka ugu horeyso diinta inaan barno diinka inaan barno kitaabka qur-aanka qur-aanka in la baro axaadiistii nebiga la baro culumta islaamiga ahayde uga u maaragtay loo kaalmaysanaya kitaabka iyo sunnada in la baro lagu hormariyo qur-aanka xifdintiisa lagaga hormariyo adduunyada la raadinayo iyo iskuulaadka loo ordayo qur-aanka xifdintiisa in lagu hormariyo iyo baritaanka diinta inaan ku bilowno maxaa yeeley ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay fi suurati taxriim yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatu khilaadu shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun allah muminiinta isagoo la hadlay wuxuu yihi quu anfusakum waahliikum naara naftiinna iyo ahalkiinna naar ka ilaaliya walidaalika cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu saxaabigaas jaliilka ah wuxuu ohan jiray haddaad maqashaan allah oo yaa ayuha aladiina aamanuu odhanayo dhegtiinna aada u raariciya maxaa yeeley ilaahay khayr unbuu nafari ama sharu naga reebaya mar haddii yaa ayuha aladiina aamanuu lagugu naadiyo ama khayr baa lagu faraya ama shar baa lagu lagaa reebaya sidaa darteed inay aada ugu dheg u dheg raariciso ayaa la doonayaa weeyaan cali bn abi aalib aayaddaas markuu ka hadlayay ahalkiina iyo naftiinaba naar ka badbaadiya naartaasuu ilaahay sii tilmaamay waxa lagu shidaahi waxa weeye ay ku hurtaahi sida dabka uu batroolka ugu huroo kale waxa weeyaan waa dad iyo dhagxaan ayaa lagu guraa wey naartaas waxa ka shaqeeyo waa malaa'ig ilaahay oo ad adagoo qalbigooda wax naxariisa aan loo gelinin dadka ahlu naarka ah ayna u naxariisanaynin aanan amarka alla hadday qaataanna aanan ku casinaynin malaaigtaas ayaana ka shaqaynayso oo cadaabkaasi yani ahl dadkaasi naarayso marka naarta noocaas malaaigta iyay ka shaqaynayso ayana ay sidaa u horeysaah naftiina iyo ahalkiinaba ka badbaadiya wuxuu cali bn abi aalib radi allahu canhu aayaddaas markuu fasirayo wuxuu ku fasiraa sida ibnu kaiir iyo keyrkiiba culamada ay soo guuriyaan mufasiriintay callimuuhum waadibuuhum bay yidhahdeen awlaadiinii diinkii bara aadaabtii wanaagsanaydna bara altacliimu iyo waladab alxasan tacliim iyo aadaab wanaagsan inaynu dadkii ilmihii aynu ku tarbiyeyna baa la rabaa waxa ugu horeeya awlaadeenna aan ku bilaabayno waa maxay qur-aanka anagoo barayno haddana qur-aanka lafdigiisa keliya maahee k lafdigiisa markii la baro macnihiisana in la baro waxa ugu horeeya waa maxay inaan barno cibaadada inuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala tawxiidka inaan barno sunnadii nebiga inaan barno oo ilmaha lagu tarbiyeeyo ayaa la rabaa maxaa yeeley tawxiidku waa shayga ay ummadda uma ummaduhu rususha ay ula imaan jirtay weeyaan rasuul ilaahay soo diray ma jiro ilaa kalimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allah ayuu la imaan jiray sida allah le allah uu leeyahay walaqad bacana fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaquut allah keliya caabuda waxa taaquutka la yidhaahdo alla ka soo haray la caabudana ka taga faraha ka qaada wama wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ilaa ana facbuduun waa kalimatu laa ilaha ila allah yani laa ilaha ila allahu markaan iraahno macnaheedu waxaa weeye laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud cibaado mutaystay oon allah ahayn inuusan jirin inaan qirno baa la rabaa cibaadadaasoo ay tahay salaadan tukanayno sujuuddaan sujuudayno maaragtay soonka aan soomayno xajka aan xajinayno sadaqada aan la baxayno birulwaalideynka waalidkoon u baari aan u samaynayno baryada aan ilaahay baryayno tawakulka iyo tala saarashada aan rabbi tala saaranayno dhib markuu nagu dhacoon alla u qayshanayno maaragtay magangalka aan ilaahay magangelayno waxaasoo dhan cibaadadaas cibaada la yidhaahdaa in ilaahay keliya loo baraxtiro subxaanahu wa tacaala oo aanan cidno wax loogu darin malaaigta ilaahay inaadan wax ugu darin rususha alla uu soo diray inaadan alla cibaadadiisi la wadaajin awlaadan inaan taa ku tarbiyeyno annagana nafteena ku tarbiyeyno ambiyada ilaahay iyo dadka saalixiinta inaanan la wadaajinin mid dhintay oo bani aadama inaanan la wadaajinin jinni inaanan la wadaajinin geede iyo dhagxaan inaanan la wadaajinin alla keliya inaan cibaadadiisa u barax tirno yaani taas weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada uu rabo waa taa weeyaan kalimatu tawxiidka waa cibaadada allah subxaanahu wa tacaala inaynu caabudno ayaa la rabaa keligiis inaan u maaragtay cibaadada u barax tirno annagana inaan la imaano awlaaddeennana aan ku tarbiyeyno shayga ugu horeeyo wey laanna nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam buu rabbi wuxuu ku yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat allah subxaanahu wa tacaala sidaasuu leeyahy nabigeenna lagu yidhi baro oo ogow cilmi u yeelo macbuud xaq lagu caabudan alla ahayn inuusan jirin markaad la timaado cibaadadaas markaad la timaadana dabadeed istikfaaru dunuub iyo camalkii la imo taasoo kale dembigaaga ilaahay inuu kuu dhaafo weydiiso marka shayga ugu horeeyoon ilmaha barayno waa tawxiidkaas wey uma inaan barno tawxiidka shadrigiisa kale ee muxamedun rasuulullah ah in nabiyullaahi moxamedna uu leeyahay itibaaca raacitaanka uu leeyahay cid kaloo la raacayo oo amarkiisa la qaadanayo inaynan jirin nabiyullaahi moxamed keliya in la raaco awaamirtiisa nawaahidiisa yacni in la qaato diinkaas nebi moxamed uu noo keenay ee saxaabaduna nooga soo guuriyeen in aan siday saxaabadii iyo salafkeena u fahmeen annaguna aan u fahmno dadkanagana awlaadeennana aynu ku tarbiyeyno ayaa la rabaa lanna laa ilaaha ila allahu markaan nidhaahno qofku muxuu kaga badbaadaa shirki buu kaga badbaadaa jinni inaadan baryin oodan ilaahay la wadaajinin insi inaadan la wadaajinin geeda iyo dhagxaan inaadan la wadaajinin alla keliyana cibaadadaada u baraxtirto shirki baad kaga badbaadi laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullahi markaad tidhaahdana maxaad kaga badbaadaysaa waxaad kaga badbaadi bidco oo dhan noocay tahay oo dhan baad kaga badbaadaysaa nebigeenna rasuulkaygii asagaan raacaya wax kalena aqbali maayo waa taa weya leanna shirkiga camalkaaduu buriyaa waa tan ilaahay uu leeyahay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbatanna camaluk marka camalkaaga haddaa shirki la timaado camalkaaga burayo qiyaamo wax aada la tegaysaao khayra ma ay jirto weya haddii bidco aad la timaadana ayana camal kastoo aad samaysato laguu koryeeli maayo maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun waa marduud calaa saaxibihi yaa la yihahda qofka camalkaa sameeyey baa lagu radiyay haddoo bidco la yimaado waxaan nebi maxamed diin ka dhigin ousan jidaynin ousan noola imaanin ousan xag alla nooga keenin inuusan qofka ku cibaadaysan ousan diin dadka uga dhigin ayaa la rabaa weeyaan waxaa la rabaa walaal markaan ilmaha tawxiidka iyo sunnada aynu barno oo ku tarabiyeyno tawxiidkii iyo sunnadii waxay amrayeen diinkii oo dhan weeye inaan xabad xabad mid mid u barno ilmaheenna mid mid inaan u barno ayaa la rabaa waxaynu baraynaa waxa la yidhaahdo runta inaan ilmaha lagu tarabiyeeyo beenta in laga ilaaliyo waalidka hadduu ilmaha wax u ballan qaado inuu u fuliyo uusan ilmihii waalidkiiyaa been sheegayo aysan oranin waxaa la rabaa runta in lagu tarbiyeeyo maxaa yeeley runta oo lagu dhaqmaahi ilmuhu dadka ay ku dhaqmaan oo waalidka uu ku dhaqmo ilmuhuna ay ka dhaxlaan siduu nebigu noo sheegay waxa weeyaan sidqiga iyo runtu waxay gaarsiisaa yacni ina sidqa yahdi ila albiri samafal iyo wanaag ayuu ku hanuuniyaayo tusaaho qofka gaarsiiya wa ina albira yahdi ila aljanna biriga iyo samafalka iyo khayrkuna jannada ilaahay buu qofka ku hanuuniya markaasuu nebigu yihi waina arajula layasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sadiiqa waxaa weeye qofka run buu sheegaa runtii buu ku dadaalaa ilaa ilaahay agtiisa runlow looga qoro yacni qofka runlow ilaahay agtiisa looga qoro marka ilmaha ubadkeenna inaynu runta ku tarbiyeyno beentana aynu ka sajrino waa midda nala ka doonaya weeyaan waxaa nala ka doonayaahoo la rabaa ilmaha intay yar yihiin maalintay toddoba sano gaaraan oo xaddu tamyiis ay gaaraan inaynu salaada barno weliba ka hor in lasii bari karo ka hor in la bari karo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu yihi muruu awlaadakum bisalaati wa hum abnaau sabcin toddoba jir markay yihiin ilmihii salaada amro jeclaysiiya waxay salaaddu ku jeclaadaan ugu yeera ballanqaadyo u sameeya una fuliya say u jeclaadaan laakiin markay toban gaaraan wadribuuhum wahum abnaau cashri wadribuu calayha wahum abnaau cashri toban markay gaaraan ay diidaanna hala xanjafiyo hala xanuujiyo ayaa loo jeedaa weeyaan tarbiyadaas marka ilmaha intay yar yihiin salaada in lagu tarbiyeeyo wiilka inuu aabba soo raaco masaajidka la yimaado hooye inay gabadhii inay hooyo soo raacdo ee masaajidka la timaado madrasada la timaado uma inay ilmaha intay yar yihiin gabdhaha xijaabka lagu tarbiyeeyo maxaa yeele way la qabsanaysaa markay yar tahay hadday xijaabato iyadoo ilmo yari way ku barbaaraysaa uma hadhowdi markay weynaato way ka khajilaysaa inay cawradeeda muujiso way ka khajilaysaa lianna diin bay kusoo barbaartay diin bay kusoo barbaartay weeyaan taana waxaa la rabaa waa tarbiyada awlaadana laka sugayo inaynu ku tarbiyeysano caruurteenna iyo ubadkeennanu ku tarbiyeyno waxaa ka mid waxyaalaha lagu tarbiyeeyo nabigeennana baray dadkuna iska sahladaan xagga xataa cunada ay cunayaan ilmihii in lagu tarbiyeeyo cunadoodii in lagu tarbiyeeyo oo markuu cunugu ilmaha yarka ahi wiilii gabar midkuu yahayba cuno ou cunayaahi inuu midigtiisa gacanta midigtaa wax ku cuno uusan bidixda ku cunin inay hooyadu barto aabbuhu ou baro u sheego baa la rabaa haddii cunadii uu dad la wadaagayo inuu meesha ku aadan ou ka cunaa markuu cunada bilaabayo magaca alle inuu ku bilaabo sida nabigaba uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ninkii wiilkii yaraa ee nabiga maaragtay kusoo barbaaray gurigiisa oo xaaskiisu ay dhashay cumar ibn abi salama uu ku yidhi markii raashinka nabigu la cunayo ayuu wiilkii hadba meel wax ka soo qaataa hadba meel wax ka soo qaad qaata markaasuu la hadlay nabigu ku yidhi yaa ghulaamu sami illah wiilio horta bismi illaahi dheh cunada markaa bilaabayso waa nabigeena tacliimiyey markaa kabacdina wuxuu yidhi wakul biyamiinig midigtaada ku cun gacantaada midig ku cun uma waxaad ku dartaa wakul mimaa yaliik wixii adiga meesha kusoo xigta saxanka iyo weelka qeybta kusoo xigtaahi ka cun buu ku yidhi yani nabiga uu baray salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa aadaab xasana weeyaan in lagu tarbiyeeyo ilmuhu intay yar yihiin birul waalideynka in aayaadka qur-aanka la baro wawasayna linsaana biwaalidayhi xusnaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaana in lagu xijiyey cibaadat llahi waxdahu alla oo la caabudo qodobka ku xigaahi inuu yahay birul waalideyn labada waalido ixsaan iyo wanaag loo sameeyo aabbe iyo hooyo ayeeye iyo awoowe in intaba maaratay dhaqan fiican lagula dhaqmay ixsaan loo sameeyo in ilmaha tarbiyada intay yar yihiin la baro oo aynan cisyaan iyo caasinimo iyo madax adeyg aysan ku barbaarin yaa la rabaa ilmahaas birul waalideynka in la baro waa daruuri wey maxaa yeelay waa shayga ugu wanaagsan oo adduun iyo aakhare anfacayo wey waxaa yacni maaragtay ilmaha la doonaya tarbiyadeeda ka mid ihi inaanu ku tarbiyeyna la doonayaahi waxaa ka mid ihi aabbaha iyo waan annaga haddaan soomaali nahayn way waan fududaysanaa ilaa ilahay dada u naxariista mooye ilmaha in guriga markay joogaan haddaysan qaan gaarin aadaabul isti'daanka inaan barno idan weydiisi inuu idan weydiisto markuu guriga soo gelayo waxaad og tihiin ilmaha intayan qaan gaarin hadday aysan qaan gaarin aysan weli yar yihiin waxaa la yidhaahdaa guriga aabbaha iyo hooyo qolka ay seexanayaan ay leeyihiin inay saddex waqti idan kusoo galaan baa la rabaa saddex waqti inay iso idan kusoo galaan ayaa la rabaa sida allah fii suurati nuur oo kaga warramay yaa ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum aladiina malakat aymaanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم سدح ذا وقتي وحوليه الله مؤمنين تأسقوا الله الله dadka khadamka idiin ah shaqaalaha idiin ah iyo ilmihiina aanan qaan gaarin ee wali yar yarka ahi saddex waqti idan ha idin weydiisteen saddexda waqti waa kuwe min qabli salaati alfajr salaada fajr intaysan dhalinin ka hor ilmaha gurigii uusan soo gelin isagoo yar qolka aabba iyo hay- hooye ay jiifaan yacni waxa weeye ilaa idan inuu istidaan inuu weydiista mooye waa inuu yidhaahdo soo gargaraaco aabba iyo hooyo ma soo galaa guriga inuu yidhaahdo idan uu weydiista baa la rabaa waa in lagu tarbiyeeya oo la baraa waqtiga labaad waxa weeyaan waqti dhahiira qofka markuu shaqo ka yimaado oo gurigiisa u yimaado dharka uu yaraysto ee qur- waalidkii iyo aabbe iyo hooye gurigoodii qolkooda ku khalweeyaan la arko ku gooni noqdaanna ilmihii inuu idan weydiistaan in lagu tarbiyeeyo midda kalena bacda salaati alcishaa waqtiga saddexaad cishaha markii la tukado dabadeed ayana in idan ay weydiistaan ilmihii inayna soo gelin lagu tarbiyeeyo waa kuwa aan qaangaarka ahayn iyo shaqaalaha guriga ka shaqaynaya weeyaan saddexdaa waqti dadkeenna waa iska fududaysanaa aabbaha iyo hooyada aad baa loo fududaysa arrintaa wey hadday qaan gaaraan marka oo dad waaweyn ay noqdaan ilmihii wiilashii iyo gabadhihii hadday qaan gaaraan maxaa la samaynayaa markaasoo kale allah wuxuu leeyay waidaa balaga اأطفاaل وإdا بلغ الأطفاaل miنkم الحلم فlيsتأdنوا kama اsتأdن الذيiنa miن qبلiهm dadka kale أجنبigaah oo kale ayay la mid yihiin qofka أجنبiga guri iسlاameed ay cid kale leedahay ma geli karo ilaa idan oo weydiisto sidaasoo kaleba ayaguna laga rabaa mar hadday qaan gaaraan in had lagu sii tarbiyeeyo markuu qofku qaan gaaro wiilii gabarto kii uu doonaba ha noqdee inuu aabbiyi hooyo idan weydiisto ayaa la rabaa weeyaan idan inuu guriga kusoo galo yaa la doonayaa waxaa marka aada iyo aad weliba tarbiyada ka mid ah hooyada waxyaalo badan bay og tahay gabdhuhu waxaa dhici karo zamanka aynu joogno maadaama dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala in badanoo ka mida u nicmeeyey in ay qaangaari karaanoo ayagoo yar yara inay qaangaari karaan ayagoo yar yara in ay qaangaarkii yacni ay caadadii ka iman karto iyadoo yar oo ilmo yar toban iyo wax yar jirto ama sagaal ama toban ama koo iyo toban marka inaadan fududaysanin waa in marka gabadhii la baraa sidii maaragtay markii caadadaasi ay dhammaato yacni say say uga iskugu daahirin lahayd in la baro dahaaradeedii iyo siday maaragtay su- sunnadu ay ahayd in la baro inta ay caadadaasi ku jirto waxyaalaha ka xaaraamtaa in la baro hooyadaa laga rabaa arrimahaas oo dhan inay ilmihii ku tarbiyeysa baa la rabaa marka masaa-isha noo taalo oo guriga iyo buyuudda guryuhu ay leeyihiin walaalayaal aad iyo aad bay u tiro badan tahay kelimadaydan iyo kelimad lamidaana laguma soo koobi karo marka maadaama shiikha sheekh maxamed cabdidaahir xafidahu llahu uu nala joogo shiikheenna ayaan maaragtay inta dhimanna aan ku daray aan maaratay inuu noo dhammaystiro aan maaratay ka dalbaynaa waxaana leeyahay ilaahay weydiisanaynaa kelimaadkaas aynu sheegayno ama aanu maqlayno kuwa ku dhaqma inuu ilaahay subxaana wa tacaala naga yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanahu inuu ilaahay naga dhigo wanaaggana kuwa raaca inuu naga yeelo guryaheennana ilaahay guryo saalixa uu ka dhigo maanta haddii intaasoo walaalaheenee na na maqlaysaahi oo midba uu guri ka soo baxay guryahaasi ay hagaagaan mujtamaceenna waa hagaagay bulshadeenna waa hagaagtay dad wanaagsan baanu noqonan ubad fiican baa ilaahayna siinaya subxaana wa tacaala marka ilaahay baan weydiisanaynaa inuu habaatna siiyo oo diinkeenna oo nagu sugo kelimadeyda ani intaasan ku khatimayaa hada wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamedi wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin
جزاه الله خيرا شhيkhuna شheekh cabdالqاadir ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiya kelmadda qiimaha badan ee uu noo soo jeediyey innakana ilaahay haynaga yeelo kuwii ku intifaaca ee waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga laynagu tawjiihiye ku toosnaada allah haynaga yeelo